barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban f m-yada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco bisha januwarina waa siddeed sannadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ismaaciil farjar
qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a qaar ka mid a dhalinyarada dhallinyaradu waxay bedelaan idhaahdee dhismaha midhaha ereyada ku jira heeso hore loo qaaday waxaana ka mid a waa sanow muur qaankuy qaadkuma ila sara tegdhindhidhin wasahaashanaye mayga dhigay qof saaqidaa suuqataan ka gadayaa majintiyo sigaarkaa ma ilaa salaataan samlayl ku gaadha
warbixin ka hadlaysa dhallinyarada soo baratay martisoorka iyo adeeg bixinta iyo sida ay uga howlgalaan magaalada muqdisho dadku dabcan waa dadna way fahansanaayeen qiimaha uu leeyahay dadka qaarna waxay leeyihiin maaragtay war ma wax kaloo soo baratay aaweysay markaad maaragtay dalxiis iyo iyo muxuu ahaa martisoori aad soo baranaysay sidoo kale waxaan meesha ka madhnayn dhinacii heesaha maantana waxaan dhegaystayaasha u haynaa
qodobadaas iyo sheekooyin kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada ee maanta marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
maalmo uun kadib markii uu ku dhawaaqay ficillo la doonayo in lagu xakameeyo hubka gacanta ugu jira shacabka maraykanka ayuu madaxweynaha dalka maraykanka barack obama mar kale khamiistii waxa uu dadweyne kala hadlay qorshahaasi uu damacsan yahay madal ay soo agaasintay c n n oo ay dadweyne kala duwani ka soo qayb galeen ayuu obama ku eedeeyey ururka hubka ka ganacsada ee dalkan maraykanka in ay awood sare ku leeyihiin kongareeska maraykanka oo ay ka faa'iidaysanayaan dadka dhahaya dowladda ayaa hubkiina idinka qaadaysa iyadoo ay ka jawaabayso aan idhaahdee tijaabadii koriyada waqooyi ee hubka nukleerka ayay dowladda koonfurta kooriya waxay bilowday inay xadka labada dal ka baahiyaan daaciyado ka dhanaa tijaabadaasi hubka nukleerka ee dowladdaasi ay tijaabisay kuwaasoo adeegsanaya codbaahiyaal waaweyn baahintaas ayaa waxaa sidoo kale ku jira cambaaraynta loo jeedinayo dowladda kooriyada waqooyi warar saadaasha hawada iyo warbixinno kale oo ay ku jiraan xaaladaha xuquuqda bini-aadanimo ee waddankaasi kooriyada waqooyi sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee sool
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinka imanaysa washington jamaal maxay noo xiga ismaaciilo wiil wiilal dhalinyaro ah ayaa waxa uu wax ku soo bartay dalka maleysiya aan idhaahdee soona bartay dalxiiska iyo martisoorka taasi oo dad badan aysan u arkin cilmi suuq leh sida culuumta kale oo ay ka midka tahay caafimaadka iyo siyaasadda ayaa haddana yaasir baafo waxa uu hadda bilaabay inuu xirfaddaasi ku shaqeeyo waxaana uu tababar u sameeyaa dhalinyaro markaasi dalabyada qaada oo ama kuwa weytriska loo yaqaan ee ka howlgala hoteelada magaalada muqdisho
yaasir maxamed baafo waa wiil dhallinyaro ah oo ka soo qalin jebiyey jaamacadda utaare ee dalka maleysiya isaga oo soo barta cilmiga dalxiiska imatisoorka wanaagsan inta badan saaxiibada yaasir uma arkayni culumtan inay tahay mid suuqa leh soomaaliya marka loo eego culumta caafimaadka injineerinka iyo cilmiga siyaasadda
dadku dabcan waa dadna way fahansanaayeen qiimaha uu leeyahay dadka qaarna waxay leeyihiin maaragtay war ma wax kaloo soo baratay aaweysay markaad maaragtay dalxiis iyo iyo muxuu ahaa martisoori aad soo baranaysay dabcan dadku waxay u barteen cilmiyadan injineernimo iyo muxuuaha takhtarnimo oo qofka uu isleeyahay markaad soo baratidba horey baad maaragtay shaqadii iyo iyo fursadihii abuuran Eh, tanna waa waxay kaga duwantahay wax u baahan dulqaad u baahan laakiin aragtida aan lahayn oo waxay ahayd inaan dadkii wax ka bedelno dad tiyaysan aan soo saarno la yaabku wuu jiray cilmiga aan soo barn dad badan inay la yaaban yaasir baafo markuu dib ugu soo laabtay muqdisho wuxuu durba bilaabay inuu ku shaqeeyo xirfaddii uu soo bartay Een, runtii dadka qaar waa la yaabaan Eh, aniga inaan shaqo noocaasa qabto Een, qaarkood waan tagaa waan ka shaqeeyaa anigoo ka duulay inaan ku dhiirigeliyo dhallinyarada een, way t- ama ka shaqeynaya hoteelada inay u arkaan xirfad een, iska ma aragtay aada u hooseysa inaysan ay fahmaan xirfadna xirfad weyn inay tahay yaasir baafo oo shaqadii gudagala wuxuu arkay in wax badan ay ka qaldan yihiin dhallinyarada ku shaqaysata xirfaddan haba ugu horraysa nuuca labis iyo habla macaamilka dadka u adeegayaan wax badanaa qaldanaa een, aniga naftirkeyga goobjoogan uu ahaa een, hoteelada markaan tago ee maqaayadaha waxa ugu horeeya waa qofka muuqaalkiisa ay kuu adeegayaan qofka muuqaalkiisa caqabado badanaa ka jirtay een, een, aaday maaragtay xanuun igu ahayd inaan arko een, qof dalab kaa qaadaya oo xirfadii ku jiro maaragtay een, een, martisoorka haddana dacas wato ama sarwaalkii lugihii u lalaaban yihiin ama si ma aragtay ay qaladaad u jiraan aaday ugu adkeed Een, mar kastana waxaan isku dayay inaan qofka noocaasaan arko inaan horey ka saxo aan ka gaarsiiyo marka ficilka aan kala kulmay qofkaas wuxuu ahaa een, amay adigu wax kaa qaldayin aniga waxba igama qaldaneen haddaan dacas watay dus lagu ilaabayn dadkaanoo dhan waxay la hadla weli hore umaan arkin marka aday wax kaa qaldayna umalina xitaa waa arkay qof idhahay marka iyo luqadda la adeegsanayo aan ahayn luqadii loogu talagalay qofku siduu rabo u adeegsanayo marka waxaasoo dhan aan aan aan aan aan waxyaabaha la yaabka leh ayay ahayd maaragtay aan wajahay markaan soo laabto yaasir wuxuu hadda bilaabay inuu tababaro dadka dalabqaadaha loo yaqaan ama weytarada ee ka shaqeeya hoteelada iyo maqaaxyaha waaweyn si loo helo dhallinyaro u diyaarsan u adeegidda macaamiisha hoteelada timaado tababarka qayb ka mid ah ayaa ah een, een, labiska qofka iyo nadaafadda qayb ka mid ah Een, taasna waxay astaan u tahay qofka markii la dhahayo qofkan waa dalabwade ama ama luqada qalad lagu yidhahdo waiter waa markii la oranayo qofka waa inuu astaantaas marka hore u buuxiyaa oo ah labiska iyo muuqaalka iyo nadaafadda taasaan xoogga saarnay si ma aragtay ula qabsadaan dhallinyarada Een, waxaan ku garab badnaa een, habka qaadista cuntada habka dhigista habka macaamilka een, luqad dabacsan inuu qofka adeegsado qofka qanciyo een, ilaa xad inuu dareemo qofkaas een, waxyaabahan ku tababaran waxaa ka mid ah inuu dareemo een, qofkan inuu marti loo yahay asna marti soore uu yahay inta hawshan uu ku jira yaasir baafo waxaa caqabada kaga imaanayeen dad kale hoteelada iyo dhallinyarada aan xirfadda baran balse ku shaqeeya dareenka yaasirse waxaa u riyaaqay dadka qurba joogta ah ee dalka ku soo laabtay iyo qaar ka mida milkiilayaasha hoteelada leh oo dareemay in cunno la kariyo oo keliya aysan ahayn adeegga dadku ay kaga fadhiyaan hoteelada loona baahan yahay in la tayeeyo dadka loo yaqaan dalabqaadka ama weytarada cabdulaahi maxamed cali waa xirfadle dalabqaado ah wuxuuna ku shaqaynaya muddo dhan toban sano wuxuu dareensan yahay in wax ka qaldanaayeen sida uu sheegay v o a haddana uu wax badan isbeddel ku sameeyey haba ugu horrayso inuu dhexda xirto markuu u adeegayo dadka iyo hab wanaagsan oo la macaamilo dadku adeegga u geeyo waxaa ka mid ah labiska inaa qofka horta nadaafadiisi marka hore uu ka fikiro Een, waxaan ka zaa'idsanaa qoladan uh, casharada duruusta waxaa kaloon ka faa'iidnay in qofkii dhexda inuu xirto isagoo macnaha kala jeedo oo finaanadii ama shaatigii uu ku shaqaynayay caddaankii surwaalkii ayay soo baxsan aysan dhexda u xirnayn inaad dhexda xiratid waxaan ka faa'iidnay marar qaar sa- kaba saandal aan ku shaqaynayn annaga waxaan casharada ka faa'iidnay inaan kaba xiran aan ku shaqayno annaga dhan elegantigeena oo israacayo Een, si wanaagsan uu isku raacayo Een, inuu qofka caraf isagoo carafsan isagoo garkiisii iyo timihiisii kulli soo jareen maxamed cali waa wiil dhallinyaro ah wuxuuna hadda rajaynayaa ka shaqaynta hoteelada isagoo noqon doono dalabqaada sida uu sheegay v o a wuxuuna hadda wax ka bartaa macxa tababar oo la xidhiirta tayeynta dadka weytarada ah in marka hore oo labis ahaantaada iyo qaab ahaantaada qaabjinihaadaada a ahaato qof markaas diyaarsan oo labisan oo nadiif ah oo qofka martida markaa u adeegaya inta oosan dalab kaa dalban ama wax aad u keenin oo aragtidaada ku qanca marka hore kadib soomaali waxay dhahdaa arag isku deeqa oo inta isku deeqo qofka markii araggaa uu ku qanco kadib waxaa laga yaaba wixii uu dalbaray wax ka fiican inuu dalbado dan waxaa laga yaaba beri ka maalin qancinta aa qancisay inuu maqaayaddii uu soo noqdo meeshii customer fiican uu noqdo oo meeshii uu joogo cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa dhalinyarada hibada u leh curinta qaarkood waxay sameeyaan in ay wax ka beddel ku sameeyaan ereyada ku jira heesaha hore loo qaaday islamarkaana u beddelaan majaajilo oo kale hal abuurka da'da yar cabdirasaaq maxamed seed oo ku nool magaalada laascaanood wuxuu ka mid yahay dhalinyaradaas wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay marka ugu horreysa se wuxuu kala sheekaysanayaa suugaantiisa iyo maansooyinka uu tiriyo markii aan dib taariikhdeeda u raacay sugaantani waxay noqon kartaa hiddo taasoo aan ka dhaxlay waalidiintay oo oday laodhan jiray abti i ah oo laodhan jiray cali xaaji jaamac cali fadal ayaa wuxuu ahaa gabyaah sideed iyo sideed iyo sagaal oo kunkuna saayid yahay tibara- tira sabaanaada in wakhtigu salaadi iska rogo saana la arkay marka waxaan yaraantaada iyo kusoo biirista hel abuurka ee dhalinyarada magaalada laascanood maadaama adigu aad tahay een, marka qofka codkaaga maqlay wuxuu moodayaa nin aada u weyn ya
way horta codkaygu dee wuu weyn yahay Sah.
oo mararka qaarkood dadku waxay yidhahdeen "Ma- nin ma sameecad shaarubaad laqday shaarubka rekoordhka la yidhahdee istuudiyooyada iyo dhulka yaala ayaad sameecadiisii laqday bay ku yidhahdeen mogta horta codka weynna waa hibo oo dee dad badan oo cod waaweyn baa jira laakiin daa yar yar laakiin hadalkaygu wuu waaweyn yahayoo dee qofkaan iyo aqooni wuxuu moodaya iminka hadalkayga maqlaya in meesha oday weyni ka naxnaxleeya oo ka hadlaya Een, ma jiraan waxyaabo een, een, suugaan ama hal abuur gabayo aad qaaday adigu aad iska leedahay way jiraan waa gartay kuwa ka midana Een, waxaa ka mid ah een, markii soomaalida aan eegay ah maanso ee aan gabay ahayn waa maanso aan idhaahne mansadaas waxa weeye soomaaliay damiir waxaan idhi soomaaliay damiirlay wuu burburay dalkaagii misna dowlad weynoo inaga istubanoo qoloqolo isu dooxnaya dagaaladan sokeeyaha dan maxaad ka gaadheen da'da soo koraysana diiwaan uga dhigaysaan midkan dabadu dhoofe uu gaalku duufsaday ilaa waa dadkeenna ma u diirnaxaynaa ardaydaa da'dayda ah inta duruusta loo diray dacal ay ka dhaafeen dugaagga iyo bahalladu duurka ay ku cunayaan dabaadiga ka soo hadhay inta dooni lagu guro lagu daajo badaha ilaa waa dadkeenna ma u diirnaxaynaa duunyada ninkaa nacay degta qoriga saartee dabka aan ku shidaynona somalay damiirlay balday waa rag doorkiis dalkii aad lahaydeen dab markaad ku qabateen haddaad dibad u yaacdeen qaxoontina dan moodeen somalay damiirlay waa inoo dadnimo xumo Een, maxaa ka mid a waxyaabaha kale een, een, sida weyn aad sidaasoo kale aad u tirisay ee- ee aad is- leedahay waad la wadaagi karaysaa een, Een, sheekooyinkaas waxaa weeye een, heesaha bedelka een, heese bedela oo aan bedelay ayaa jira kuwaasoo ah waa sanow muurqaanku qaadkuma ila sara tegidhin dhidhin wasahaashanaye mayga dhigay qof saaqida suuqataanka gadayaa majintiyo sigaarka ha ma ilaa salaatan mhm. samlayl ku gaadha allahayow geedkan qaadka maxaa qoorta noo suray dhilidhilidhin allahayow geedkan qaadka maxaa qoorta noo su- cabdikariinow waxa igu qosolka badan aan la yaabay waa tii habeen hore dhacday Een, meel miyiyo aroos laga dhisayo ayaan habeen hore tegey ciyaar lagu qaadi jiray jiibkeedu haa alloobay hobaaligayay sidirigam hoobalow hele haa sidirigam ciyaar la odhan jiray ayaa waxa laga saaray haadkii ay lahayd habeen horoo dhan aniga qosol bay ahay iyo yaab iyo amakaag waxaa la yidhi allahabay hobaaligayey octoobar howalow hele helayaalow helaaligayey octoobar adigu heestii wax lagu soo goynaya octoobar octoobar ciyaar lagu daray fahmi waaye waxa ka daba taa igaga sii daran waxaan maqli jiray hees nin een, inan miyay ahayd inan qaadi jirtay toro toro bunkaw kariyey banaatish dheeredheeredheere hee sidaa loo qaadi jiray oo nin baa qaadi jiray waqti hore ay ahayd way ku jirtaa isla banaatishtii baa laleeyahay allahobey baa laleeyahay allahobey hobaaligayey banaatish oo walow heele de bal hobalow heelle iyo banaatishtii heesta laga maqlay maxaa isu keenay waxyaabaha igu qosolka badan habeenoo dhan waa qosli anugu waxay ahayd annagoo sayla dhex joogna sarma annagoo soo shan dhex joogna soo shan baa sarmaayo geel laga qaado sakaaraan ka jaraysta sagaal bay badda macday sibriya yaryaraa iyo sankii bay dhooqa ku qaaday ay salbabac salbabac salbabac say u lahayd ayay sarmaayo igu geysay sarmaayaan kaga boodo halkanaa sii sibraartamayoo markaasay igu tiri sibra yarow halkan kaalay war sibrihii baa idaalo hoos bag soo iibi soddon bay i dhiibto soddonkii baan ka degsiiyey aniga sakaradii dagaal baa halkan ugu dhex maray waa istila dee soddonkeedii baan cuna ya dee aakhirutaankii meeshii bakayla iga soo qaado markuu ila boodboodun baan buriya qaadaa beerkun baan kaga jiidaa siduu bakayli ila boodba war bakaylo war bakaylo warhayr ridin warhayr sadan u lahaa ayuu halkaa igu keenay laascanood gudeedu burcuu igu geeye baan ku yidhi burcuu bakaylii geeye waa dhaafiyey kilomitirkiisa dheereeyada bakaylaha egbaalkan markuu yaabo wuu ordaa somoog kilomitirkiisa dheereeyo saan isu lahaa laascanood buu ku geenaya ayuu burcay geeyey dee taasaa igu yaabadnay
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq maxamed seed oo ah hal abuur da'yar oo ku nool magaalada laascaanood wuxuuna u warramay waryaha v o cabdikariin olwe
Eh, ismaaciil fanaaniin fara badan baa sidoo kale eh, waxay ka tiriyaan heeso eh, arrinkan jacaylka iyo dadka kala yirdhoobaa waxaan dhegaystayaasha markaan usoo gudbinayaa dhoof jacayl iyo xaawkiin
Dhoof jacayl u daranaa, Allahayow u daranaa, dhoof jacayl u daranaa. Dhoof jacayl u daranaa, Allahayow u daranaa, dhoof jacayl u daranaa. maygu dhagay anigu maygu dhagay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhufsaday ima dhigin dhulshisheey dhulshisheeyayla maygu dhagay anigu maygu dhagay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhufsaday ima dhigin dhulshisheey dhulshisheeyayla dhana ima dhaafine dhuhiyo lafdhabartuna wadnahu wadnahu wadnahu dhex yaala dhana ima dhaafine dhuhiyo lafdhabartuna wadnahu wadnahu wadnahu dhex yaala waxaan dhuurayaa weli dhagtuna ay sugaysa waxaan dhuurayaa weli dhagtuna ay sugaysa taleefoonka soo dhaca dhayahaygu diirana dhankaage waxaan dhuurayaa weli dhagtuna ay sugaysa waxaan dhuurayaa weli dhagtuna ay sugaysa taleefoonka soo dhaca dhayahaygo dhiirana dhankaage dhadhamiyey kalgacal markii ah dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhadhamiyey kalgacal markii ah dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhunkashada dhunkashada macaan dhoola kaqo dhoola kaqo salka dhugmadiisa wacan kama dhargin wali waa wali waan rusugayaa dhunkashada dhunkashada macaan dhoola kaqo dhoola kaqo salka dhugmadiisa
aad u mahadsan tahay waa heestaasi hawakiin iyo dhoof jacayl halkaad kala socoteena oo barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a haatana gebagabadii idaacaddeedii duhurnimo ayaan kusii siqaynaa jamaal axmed cismaan oo barbarkayga midig fadhiya aan ka codsado barnaamijkii ciyaaraha mahadsan ismaaciil aynu ku horreyna dhegaystayaal waxaa jira iyadoo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu furan yahay in kooxuhu ay isku dayayaan inay ciyaartooy cusub la soo wareegaan haddii aynu ku bilowno naadiga liverpool oo dhaawacyo ay hareeyeen ayaa macalinka naadigaasi club waxa uu isku dayayaa in dhowr ciyaartooy uu la soo wareego waxaana uu indhaha uu ku hayaa ciyaartooy ay ka midka yihiin daafacyo oo uu ku jiro sabatich oo hore ugu ciyaar- oo u- oo hore uu u soo leelin jiray macalin club waxaana toddobylabaatan jirkaasi la sheegayaa in hadda uu keliya uu u ciyaaray saddex boqol iyo lixdan daqiiqo naadiga bundesliga ka ciyaarta isagoo rajaynaya inuu rediska dhowaan uu usoo wareego rodriguezna waxa uu beeniyey in uu aadayo naadiga real madrid ricardo rodriguez ayaa lala xiriirinayay in uu naadiga real madrid uu aadayo hase yeeshee daafaca wolfsburg ayaa wararkaasi kuwo aan waxba ka jirin ku tilmaamay kolob dhinaca kale waxa uu raadinayaa in uu sanadkan ku guuleysto koobab naadiga liverpoolna uu markaasi ho- hogaanka uu ku hogaamiyo in uu koobkula guuleysto sadio main ayaa la sheegay inuusan ka tegi doonin naadiga southampton bishan iyadoo manchester united ay si weyn u dooneysay hase yeeshee macalinka naadiga southampton ronald cuman ayaa warkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay everton waxa ay samaysay saxiixeedii ugu horreeyey ee january iyadoo ay la soo wareegtay ciyaartooy ciyaartooyga la yidhaahdo shani tarashashaj kaasoo markaasina naadiga premier league ka ciyaarta uu qandaraas laba kun iyo labaatanka uu- uu markaasi ula saxiixi doono sidoo kale dhegeystayaal wararka isla ciyaartooyda naadiyada u wareegaya aan ku guda jirnayo in zogbia ayaa la rajeynayaa inuu ka tago naadiga kubadda cagta aston villa ciyaartooygaasi qadka dhexe naadiga aston villa uga ciyaaro charles nzogbia ayaa waxaa hadda si weyn loola xiriirinaya naadiga a e k athenes ee dalka greega ka dhisan kadib markii qandaraaska naadigaasi uu isagu ka dhammaanayo oo naadigaasi oo waddanka greega ka dhisanna ay ciyaartooygaasi hadda doondoonayso hogs waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in ciyaartooyga arnatojevic la yidhaahdo ee naadiga kubadda cagta britania stadium ka ciyaarta uu sii joogo xagaagan inta laga gaarayo isagoo islamarkaasina ciyaartooygaasi weerarka ka ciyaara ee waddanka austria u dhashay lala xiriirinayo kooxo dhowra inuu aadayo sunderland waxa ay soo gebagabaysay saxiixii ciyaartooyga daafaca ka- ka ciyaara ee jan kaasoo ay kala soo wareegtay naadiga bundesliga ka ciyaarta ee bayan munich iyadoo macalinka naadiga bayan munichna dhowaan uu sheegay inuu ka tagi doono naadiga kubadda cagta bayan munich uuna rajeynayo in horyaalka dalka ingiriiska uu yimaado halkaasoo ilaayo hadda aysan jirin koox si rasmi ah loo shaaciyo inuu aadi doono hase yeeshee warar soo baxay waxay sheegayeen in naadiga kubadda cagta manchester city ay si weyn u doondooneyso macalinkaasi islamarkaasina haddii uu yimaado naadiga kubadda cagta manchester city waxaa jirtay in ciyaartooyga in dhowr ciyaartooy uu ka midka yahay gerald bikey iyo lionel messi oo naadiga barcelona hore ugu soo leeliyey macalinkaasi uu doonayo in naadiga kubadda cagta ee manchester city uu keeno cityna waxay dooneysaa in messi ay lacag aada u fara badan xagaagan marka ay naadiga kubadda cagta ee manchester city uu macalinkaasi u imaado sidoo kale qandaraas wanaagsan ay kala saxiixito naadiga kubadda cagta ee slasio ayaa waxa ay qaab ay- ayaa waxa ay kala soo wareegtay naadiga kubadda cagta olympic leon ee wadankaasi faransiiska ciyaartooyga besevich oo difaaca ka ciyaara difaaca naadiga kubadda cagta olympic leon ee wadanka serbia u dhashay ayaa waxaa la rajeynaya in naadiga kubadda cagta zeriada ka ciyaarta uu dhowaantan kulmadiisii ugu horreeyay uu la sooxido isla wararka lasio ayaan ku guda jirnaya philip anderson ayaa la sheegay inuu naadigaasi kubadda cagta uu markaa beec ka yahay manchester unitedna waxaa la sheegayaa inay tahay mid dooneysa inay lasoo wareegto ciyaartooygaasi qadka dhexe ka ciyaara philip anderson oo naadiga kubadda cagta lasio ciyaara ciyaartooyga janu ciyaartooyga la yidhaahdo janu zaj ayaa la rajeynayaa in naadiga kubadda cagta manchester united uu dhowaan dib ugu soo laabto luis van hal ayaa waxa uu sheegayaa in ciyaartooygaasi belgiumka ee naadiga kubadda cagta brushe dodman qaab ama ahaan ugu jooga hadda uu dib ugu soo laabto naadiga manchester united isagoo islamar ahaantaasina la rajeynayo in naadiga kubadda cagta manchester united uu inta ciyaar xil ciyaareedkan ka dhiman uu markaasi uu usii joogo arsenal waxa ay sidoo kale raadineysaa inay dhowr ciyaartooy lasoo wareegto iyadoo abameyag ciyaartooyga la yidhaahdo oo naadiga kubadda cagta arsenal ay dooneyso in ay lasoo wareegto macalinka naadiga kubadda cagta arsenal arzo winger ayaa rajeynayaa in uu ma- ciyaartooygaasi weerarka ka ciyaara uu dhowaan naadiga kubadda cagta emirates ka ciyaarta uu keeno waxaa sidoo kale wararka isla arsenal ayaan ku guda jirnaaye weeraryaanka watford troy dini ayaa la sheegay in naadiga kubadda cagta arsenal uusan marnaba aadi doonin iyadoo macalinka naadiga kubadda cagta arsenalna uu weli raadinayo sidii uu ciyaartooy markaa ula soo saxiixan lahaa oo cusub dhegeystayaal haddii aynu sidoo kale idin duulmarno isla wararka ciyaaraha ee dalka spain naadiga kubadda cagta ee naadiga kubadda cagta real madrid ayaa waxa ay rajeynaysaa in dhowr ciyaartooy ay lasoo wareegto iyadoo islamarkaasina la rajeynayo in ciyaartooy naadigaasi ka dhirsan ay dhowaantan ka tagaan xubintii ciyaaraha dhegeystayaal ayaan intaas kusoo gabagabaynaynaa
aad u mahadsanyiin jamaal axmed cismaan oo la socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta uu ku luuqeeyo fanaanka maxamed axmed bakaal ciro iyo kashaan dhayaya
waa tahay fanaanka maxamed axmed bakaal ciro ka shaandhayayey heestaasi ayay gunaandu ahayd barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan ismaaciil farjar iyo anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayeen tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaanto isku duuban heestaas ayaan iskaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.